taliyaha ciidamada shisheeye ee atmis ayaa isbitaal ku yaala xerada xalane ku booqday askartii ugandha ee dhowaan ku dhaawacantay dagaalkii weynaa ee bulamareer ka dhacay kaasoo lagu xasuuqay ciidamo badan oo u dhashay dalka ugandha sawiro laga soo qaaday dhaawacyadan ayaa muujinaya tira yar oo ka mid ah askartii ka badbaaday dagaalka maadaama ciidankii xerada buulamareer ku sugnaa intiisii badnayd ay laayeen askarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo weerar xoogan kula jarmaaday taliyaha ayaa askartan dhaawaca ah u sheegay hadal aysan u hindhego ay ku maqlaan iyo qalbi ay ku waleeyaan intaba maadaama ay weli ka argagaxsan yihiin jugtii cuslayd ee subaxnimadii jimcihii lasoo dhaafay kula dhacday xero ay ku lahaayeen magaalada buulamareer wuxuu sheegay inuu eheladooda u tacsiyeynayo askartii kale ee ku le-atay weerarkii buulamareer kuwaasoo ay gumaad daran u geysteen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab weerarkii cuslaa ee buulamareer ayay weli hadalhayntiisu ka taagan tahay caalamka wuxuuna ereyga ugu badan ee la isla dhex marayo islamarkaana ku qoran luuqadda ingiliishka noqday al-shabaab isnod easy oo loola jeedo al-shabaab ma ahan rag fudud oo si sahlan lagu loodin karo